haatan waxaad kuso dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa axmed yuusuf cabdi goolcadde oo ka tirsan qaybta maamulka ee jaamacadda hargeysa oo dhowaan aan ku waraystay isla jaamacadda xilli aan booqday magaalada hargeysa kusoo dhowow barnaamijka axmed marka hore waxaan jeclahaa bal inaan wax kaa weydiiyo arinta ku saabsan shaqola'aanta baahsan ee dhalinyarada haysata xilligan qiyaas ahaan ma haysaan inta ay dhan tahay
wallaahi markaad eegto guud ahaan dalka oo dhan shaqala-aantu way baahsan tahay kolley kama yaraa boqolkiiba shan iyo toddobaatan halkaa ay marayso waa gartay maxaa markaa u sababa ayay kula tahay tirada intaas la eg ee dhallinyarada ah in xilligan ay shaqola-aan yihiin waxa aan jirin shaqo abuur ayaan jirin dhallinyaradu waxyaabihii ay u shaqo tegi lahayd ayaan weli dalka ka hirgelin dalkani waxa weeye wax waliba way ku cusub yihiin marka waana wax maalin walbana wuxunbaa usoo kordha marka loo eego halkii laga bilaabay marka insha allahu tacaala way de way imanaysaa in dhallinyarada shaqooyin loo abuuro imikunbaa jaaniskii jooga amba fursaddii ay iskaa wax u qabso qorshayso ku shaqo tegi lahaayeen dalkana ay ku baahi lahaayeen meel walbana shaqo abuur looga samayn lahaa ma jiraan xirfado laga gaabiyey oo aad is leedahay waxay qayb ka qaadan lahaayeen in dhallinyaradu ay shaqo helaan xilligan waxa weeyaan xirfado fara badan oo ah xagga farsamada ayaa laga gaabiyey taasna kolley dhismaheedii wuu iska bilaabmay waxaa ka mid a xagga dee xirfadaha looga baahan yahay magaaladu way dhisantay laakiin guryaha dabgelinta amba leyrhka sida loogu xidho electricity-ga waxaa ka mid a biyogelinta qasabadaha iyo agabka guryaha dhexdooda lagu isticmaalo sida loogu xidho amba guryaha loo geliyo oo dee scientifica oo engineering wanaagsan loo sameeyey amba si handasaday ay ku jirto waxaa ka mida rinjiga waxaa ka mida waxyaabo fara badan oo dee dhismaha iyo iyo warshadaha iyaga laftigoodu in ay ku takhasusaan sida warshadaha looga shaqeeyo sida warshadaha masalan kuwa sharaabka soo saara kuwa biyaha soo saara in la sameeyo kuwa maxaan ku rahdaay productionska kale leh ee cuntada soo saara waxaa la doonayaa inay beeraha maxaan ku raha ku takhasusaan oo ay shaqo abuur iyagu sameeyaan ardaydu marka ay jaamacadaha ka soo baxaan inay is urursadaan oo iyaga laga gargaaro kulle kabna la siiyo lana maalgeliyo iyagoo aqoon baa lagu tuhmayaa marka aqoontii waa inay la yimaadaan oo ay shaqo abuur sameeyaan hal abuur sameeyaan dabeetana haddii masalan aan example ku siiyo amba tusaale waxa weeye haddii afar arday saddex arday isu tagto amba shan arday amba toddoba amba sagaal oo ay waanay socotaa runtii oo qaar badan waanu aragnay oo weliba jaamacadda hargeysa dhalinyaro fara badan oo ka baxday oo qaybihii ay ku takhasuseen amba wixii ay digriga ku qaateen doonaya inay hirgelinayaan hirgeliyaan hadday kuwa beeraha tahay hadday kuwa scienska tahay haddii ay tahay kuwa maxaan ku rahdaa i t-ga way wadaan waana iska howl bilow ah waxaa jira in dad badan ay ku doodayaan in marmarka laga hadlayo shaqooyinka dhallinyaradu ay dowladda ka helaan in si cadaalad ah aan loo marin oo ay dhacdo in qabyaalad mararka qaarkood dadka lagu shaqaalaysiiyo waxaad la socotaan jaamacad ahaan ma jirtaa oo arrintaas ku saabsan wallaahi wax iminka aan kuu tilmaamo oon ku idhaahdo halkaa iyo halkaasay ka dhacday ma garanayno laakiin haddii xataa ay dhacdayna waxa weeyaan waa waa un wax ka hoosay amba uu garan waayey qofkii mas-uulka ahaa shaqada waa in la xayeysiiyaa waa in lagu tartamaa waa qofkii helay in la siiyo taasaa haddee sharci iyo cadaalada hadduu jaamacadda hargeyse ka baxay amba tabruco ka soo baxay amba tacaamud ka soo baxay amba jaamacad kaleba uu ka soo baxay waxa weeye shaqada in lagu tartamo oo marka horena la xayeysiiyo marka dambena qofkii helay la siiyo annagu jaamacadda hargeysa shaqooyinka iyaga waanu xayeysiinaa wixii shaqee ka soo baxa waana lagu tartamaa shortlisting amba waa lasoo gaabiya hadday soddon qof soo dalbadeen waxaa laga soo reebaa inta ugu sarraysa intaasunbaa haddana tartan kale iyo interview gasha dabeetana qof baa ku guulaysa rajo intee la eg ayaad ka qabtaan in xukuumadda cusub ee muuse biixi ay shaqaabuur u samaysta dhallinyarada waxaa aada iyo aad baan ugu rajo weynahay waa wejiyaal cusub waa madaxweyne cusub waxaa halkan uu ka yahay ardayga iyagiibu anaga noo yahay kiioo madaxweynihii qaranka haddana ardaygii noo yahay jaamacadan uu ka baxay halkan uu ka garaajuweyd garoobay marka waxaa aada iyo aad baanu u filaynaa waxyaabo fara badan fara badan in unu dalka ka qabto waxaanu filaynaa in uu kaxaysto oo awood uu ku kaxaysto oo lagu raaco oo siiba dhallinyaradu boqolkiiba shan iyo toddobaatan weeye dadka maxaan ku rahdahay dadweynaha ku dhaqan somalilan inuu dhallinyarada kaxaysto in maxaan ku rahdahay lala shaqeeyo dabeetana uu keeno maxaan ku rahdaay higsigoodii dhallinyaradu hanbay ku galaan jaamacadaha laakiin higsigoodii dee isagaba halkan oo arday ka ahayo maanta waa madaxweyne mid walibana higsi caynkaasuu leeyahay kii dhakhtar noqonayey kii maxaan ku rahdaay private business furanayay mid waliba higsiguu leeyahay laakiin waxaa aada iyo aada u muhiima waxyaabihii uu ku ballan qaadayna ka mid ahaa inuu dhallinyarada gelinaya marka hore shaqo qaran shaqadaa qaranna waa inay sharcina yeelataa maxaan ku rahdaay waqtina yeelataa waxaana filayaa dhallinyaradoo dham inay diyaar u yihiin waxaanan ku talinayaa dhallinyarada dalkan ku dhaqan inay madaxweynaha raacaan si uu madaxweynuhu u noqdo madaxweynaha dalku u baahan yahay ee wax qaban kara ee waxyaabo badan wax ka qaban kara wax aan la qaban karina ma jirto wixii laysku raaco ee lasoo go-aansado rabbina dadka waa ku taakuleeyahay ee wanaagsan isaguna fishinka iyo higsiga amba himilada inuu leeyahay aad baan ugu daraynayaa aad baan ugu rajo weynahay aad baanu uga filaynaa aad baanu maxaan kula usoo dhaweynaynaa waa yahay tirada ardayda dhigata jaamacadda iyo taariikhda ay jaamacadda hargeysa leedahay haddii aad noo soo koobi karto jaamacaddan waxa ay hirgashay labadii kun hadalkii dhismaheeda iyo nadaafadeeda iyo habeynteedu waxay bilaabantay kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo sagaashankii labadii kun baanay toos u hirgashay ardaydii ugu horreysay ay gashay waxaanay ka baxeen labadii kun iyo afartii lodkii ugu horreeyey iminkana sanad walba tiro aada badan baa ka baxda jaamacaddani waxa weeyaan waa mugga aqoonta waa muraayadda dalka maanta haddaad eegto cabinetka amba guddi golaha wasiirada ee cusub aad baanu ugu jirna haddaanu nahay jaamacadda hargeysa waa mid wax ka dhiga iyo mid ka baxay labaduba way kaga jiraan golaha wasiirada waana meel aada iyo aad national university waxaana mar walba madaxweyne ka ah amba guddoomiyaha guud waxa weeyaan madaxweynaha qaranka maanta madaxweynaha qaranka ee cusub ee iminka la doortay mudane muuse biix cabdi jaamacaddan guddoomiyuu ka yahay waana arday buu ka ahaa marka waxa weeye goob aada ugu muhiima dalkan somalilan doorashadii ugu dambeysay ardaydii ka qayb gashay bari qabatay jaamacaddan ay ka tageen waxaanay ahaayeen tiro aada u fara badan oo laba kun iyo dheeraad kuwii beri ka yimid ee xaggaa bari sanaagiyo laga keenay burco iyo dhulkaasna halkanay yimaadeen waxay noqotay goob dalkan aada ugu muhiima oo xataa ciidanka laftigiisa lagu qaybiyey markii doorashada loo baxayey marka jaamacadda hargeysa waa ta ugu weyn dalka waa jaamacad qaran maalin walbana waxbaa ku kordha waxaan hadda ku kordhinay xafiiskan aynu joognaa waa cusub yahay bildinka inagu xigo siddeed iyo toban kalaasa isagu waa cusub yahay bildin kale oo hool weyn oo xaggaa dambe ku yaalla dhismihiisa waa aragtaan magaca iyo sida ay waxyaabo badan loogu qorxeeyey waa aragtaan maalin walbana waxbaa ku kordhaya boqolka sannadood iyo inka badanna way sii kordhaysaa way sii fidaysaa ugu dambeyn waxaan jeclaha inaan ku weydiiyo kuliyadaha ama maadooyinka lagu dhiga jaamacadda hargeysa maxay yihiin maadooyinka laga bata waxaa ka mid a engineerinka amba handasada cilmiga syniska iyadoo ay jaamacaddu tahay markii hore waxay ahayd un teaching iyo learning iminka waxaa kusoo hor kusoo kordha cilmi baadhis baa kusoo kordhay amba waxa la yidhaha research iyo community service oo ah in dadka communitieska somalilan lala shaqeeyo jaamacaddu baaritaankeeda marka ay wax baadho ay xagga communitiga u noqoto oo communitiga had iyo jeer warbixintooda iyo maxaan ku rahdaayey researchka soo la sameeya in in laga soo xigto communitiga oo lasoo baadho oo lasoo eego hadday tahay cudurro la baadhayo haddii ay tahay micro business haddii iyo waxyaabo badan oo kale haddii ilaaha yidhaahdo marka jaamacaddu waxay leedahay oo kale qaab dhismeed qaab dhismeedka waxaa ku jira in xafiis waliba shaqadiisa uu yaqaano oo xafiis xafiis maxaan kula dul saarana aanu jirin oo qof waliba uu leeyahay job description dadka ka shaqeeya amba ay u qeexan tahay jaamacadda wuxuu ka qabanaya intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayey axmed yuusuf cabdi goolcadde oo ka tirsan qaybta maamulka ee jaamacadda hargeysa oo dhowaan aan magaaladaasi ku waraystay inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idin leh nabadgelyo